asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeenii joogtada ahaa qayb ka mid a waana xubinta murtida maanta ee uu halkan ka soo jeediya aalaaba cabdinaasir axmed barkhadle waana xubin laga soo minguuriyo ama laga soo xulo ama laga soo keeno ama laga soo qaydo ama laga soo qaybo afkeenna hooyo qaybihiisa kala duwan waana xubin dhinacyo badan taabanaysa oo laga yaabo inay kula salbaarayso amaba ay kula sambeedho taasoo laga yaabo inay maaragtay tusaalayaal aad iyo aada u fara badan oo qaar saglahoodu aada horey ugu jirtay inay dib kaaga riixdo ama ay kaa saarto waana xubinta murtida maanta ee la dhihi karo waa mid joogto ah oo aanu halkan uga soo gudbina dadka soomaaliyeed ee afkan aan ku hadlayna ku hadla ama ummadda xitaa af soomaaliga taqaaneen soomaalida ahayn ee nala dhagaystayey inay bal wax un ugu yaraan ay ka faa'iidaan waana xubinta murtida maanta ee ina tusinaysa noloshii awowyadeennii shanaad iyo qaybihii ay kala ahayd waana xubinta ina tusinaysa soomaalidu wixii ay necbayd iyo wixii ay jeclayd oo xubinta ina tusinaysa noloshii hore ee soomaalida iyo qaababkii ay u noolaayeen waana xubinta ina tusinaysa waxyaalo fara badan oo laga biyadiido iyo waxyaalo fara badan oo lagu baaraxo intaba waana xubinteenna murtida maanta sheekadan maanta ana waxaan kusoo qaadanaynaa mid ka mid a saddexleydii caanka ahayd waxaa la yidhi nin ayaa wiilkiisaoo shukaansi doona la dardaarmay waxaana uu ku yidhi aabbo saddex iska ogow waa saddex iska ogow horey waxaan usoo marnay hooyo tidhi hooyo saddex ka carar waa hooyo iyadoo tidhi hooyo saddex ka carar kan wuxuu leeyahay aabbo saddex iska ogow saddexdaas iska ogow buu ku leeyahay wiilkiisii waa hadaa shukaansi doon tahay wuxuu yidhi ciil qaba waa ciil qaba waa gabadh haddii laahimnahay ciil qaba la dhaho waa midda labaadeh waa casar seexato iyo ciyaar badan saddexdaabaa iska ogow buu ku yidhi shukaansigu wiilku ku jiraa weli ma guursanin isagoon guursaninoo shukaansigu ku jiro ayuu saddexdaas u sheegay waxa uu ku yidhi aabbo saddex iska ogow waa saddexe iska ogow wuxuu ku yidhi ciil qaba su isu raaciye eg wuxuu yidhi ciil qaba casar seexato iyo ciyaar badan saddexdaas baa iska ogow saddexda uu yidhi iska ogow marka haddii aan hoos u turjinno ciilqaba waa mid hadduu maalin wiilku u gooyey oo intay ballameen uu u gooyey ama intay ballameen uu wax uu u hayey u waayey ama ama hal hadaloo yaro maaragtay aan gabadha u qalmin uu ku yidhi weligeed aan iloobin oo mar walbay sheekaysanayaan daraad baad ii goysay shalaad ii goysay ninkii maalintii ii gooyey baa tahay haddii lahayd mahay ninkii beenta ii sheegay baa tahay ninkii khaladka iga galay baa tahay ninkii ii aamusay baa tahay ninkii saas yeelay baa tahay ninkii howlaha noocaasa ku soo celcelisa haddii eebba idmahayo wuxuu yidhi middaa iyadaa iska ogow waa ciilqaba oo cuqdad bay qabtaayo ma qancaysu yidhi tu qancaysa oo ka qancaysa hawsha iyadaa ma aha waxaa la dhahaa ciilqaba middaas oo wixii la soo maro dhan aan hilmaamaynin ama aan ka biskoonaynin wuxuu yidhi casar seexato waa mid casarkii iska seexatay xilligii howlaha guriga iyo iyo cashadii iyo gogoshii iyo xilligii wax la diyaarsan lahaa ee soo hoyashadii ilaan maanta waa la hargalaya hoyashadii mid ka seexatay oo aan daanba ka lahayn sidoo kaleente wuxuu yidhi ciyaar badan tu ama adiga ha kula ciyaarta ama ummad kale hala ciyaartee wixii ay samaysay o dhan ciyaar buu ahaa iyo hadalka ciyaar baan ka waday iyo waan iska kaadhahaye baanbaan baan ka waday mid dhahaysa oo iyaduna ciyaar badan ah wuxuu ku yidhi iska ogow hawsheedu waa halise dee wax walba intay hadlayso ama ay wax walba qasto ama ay xaaje kasta maaragtay hoog iyo bamars iyo cariya bay ku shubto ayay waxay dhehee waan ciyaarahayey waan iska lahaa waxaas ciyaar buu ahaa dhabigama ahayn run kama wadin waan kula kaftamahayey iyo waxyaalo la mid a ayay ku dhihi weeyaan noloshiibay marka waxay ka dhiganaysaa mid ciyaar ah taana wuxuu yidhi iska ogow saddexdaas baa iska ilaali mahmahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa qofna nabar uu filayey kama naxo qofna nabar uu filayey kama naxo